waatahaynu ku bilownaya mas-uuliyiinta kenya ayaa maanta nairobi ku qabtay shan qof oo looga shakisan yahay inay diyaarinayeen weerar argagixiso oo ay ka fulin lahaayeen gudaha magaalada nairobi shantan qof ayaa u kala dhashay kenya soomaaliya iyo qof haysta dhalashada dalkan maraykanka bileyska dalkaasi ayaa sidoo kale qabtay lacago kala duwan kombyuutarada laabtoobyada ah iyo weliba kaararka ay isticmaalaan ilaalada safaaradda maraykanka dowladda kenya ayaa ciidamadeeda heegan gelisay maalmihii lasoo dhaafay iyagoo bilaabay baaritaano u muuqda in dowladdu ay uga hortegayso weeraro ay suurtagal tahay in kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha dalkeeda warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed saraakiisha ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ee dowladda kenya ayaa magacyada shantan qof ee ay ku xireen magaalada nairobi ku sheegay maxamed xasan baariyo oo u dhashay soomaaliya maxamed aadan oo ahaa darawalkii dadkan la xiray waday oo kenyaan ah hodan cabdi ismaaciil oo soomaali ah ifraax maxamed abshir oo soomaali ah iyo maxamed cabaas maxamuud oo isna haysta dhalasho maraykan ah waxaana shantan qof ay ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ka qabteen meel u dhow jidka kiambu ee duleedka magaalada nairobi qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ayay ku sheegeen in dadkan la qabtay xilli ay sahmin ku jireen waxaana sidoo kale lala qabtay alaab ay ka mid yihiin dhar isugu jiray funaanado saraawiil iyo koofiyado ay ciidamada cirka ee kenya ay leeyihiin kombyuutar laabtoob ah dhowr lacagood oo kala duwan sida lacagta kenya lacagta soomaaliya iyo lacagta dollarka ee maraykanka sidoo kale waxyaabihii lagu qabtay waxaa ka mid ahaa baasaboor maraykan ah iyo kaararka shaqaalaha ilaalada ammaanka ee safaaradda maraykanka dadkan oo la xiray sabtidii shalay ayaa waxaa lagu hayaa saldhigga ciidamada booliska ee bangani ee u dhow xaafadda isliya ee magaalada nairobi ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa heegan buuxa la geliyey maalmihii lasoo dhaafay kadib markii uu dhowaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu shaaciyey in dowladdiisu ay bilaabayso howlgallo lagu tirtirayo maleeshiyaadka al-shabaab gaar ahaana kuwa ku dhuumaalaysanaya dhulka xeebta ammaanka caasimadda nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey waxaana la arkayaa ciidamada booliiska oo waddooyinka laga soo galo magaalada baaritaano kala duwan ka samaynaya khadar maxamuud xareed v o a nairobi